hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee Sodma ayaa deeq raashin ah u qaybisay qoysas ku nool degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Deeqda raashinka ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa iyo laba boqol oo qoys oo isugu jira danyar iyo barakacyaal ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Zaare Cali Yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma ayaa ka warbixisay tirada qoysaska ee raashinka ka faa'iidaystay.
waxaan joognaa degmada wadajir waaxdeeda saddexaadaan joognaa maanta waxaan halkan ka qaybinaynaa laba boqol oo qoys oo danyar ah oo ku dhaqan gobolka banaadir deeqdan oo nooga timid dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga uguna tala gashay dadka qaba baaqiyaha gaarka qaba in looga faa'iideeyo in looga faa'iideeyo hay-adda maareynta masiibooyinku waxa ay si xawliya u wadaa howlaheedii dardargelinta ay ugu gargaarayso dadka soomaaliyeed ee aan waxba haysan ee ka soo qaxay gobollada ay fatahaadaha iyo abaaraha daran laga soo sheegay ee gabaad ka soo dhigtay gobolka banaadir waxaana rajaynaynaa deeqdan in ay noqonin tii koowaad oo ay sii socon doonto hay-adduna waxa ay ballan qaadaysaa haddii alla idmo in ay sida ugu dhow ay ugu jawaabto dhammaan baaqyada ka imaanaya dadka soomaaliyeed ee baahiyaha daran la il qaar ka mid ah qoysaska deeqdan ka faa'iidaystay ayaa ka mahad celiyey deeqda raashin ee dowladda turkiga ay u soo marisay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma aye magacay geedi ibraahim samawalere walinahnin dhiibi aragni ilaahay arafninka dari haddana dadkininshana kar allaha sii haan i haanku dorogna haddana ku sugaan kufayl nini dadkininshana nuur allaha saara maasha allah magacay alasarmaana lahaa barasho wanaagsan oo hay-adda noo keentay waa aragnay ka badan ilaahay raajahayna ayagana khayr allah siiyo salaam aadan ibraahim gargaarka noo keenay waa halnay haa waa halnay si sharafaa ku halnay alxamdulilah waxa weyna ka rajaynaynaa raashinaa laysi dadkii walaaladan ee inti walaayna si mahad isho qaranka hayna salaada isaar maanta mayl isiyay raashin ad isi korton ad isi xaalado kala duwan oo macluul ayaa ka jirta goobaha barakacayaasha ay ku nool yihiin ee guud ahaan soomaaliya